tulada koongo ee duleedka degmada jowhar dadka degan ayaa bilaabay barakac kadib markii ay soo kordheen biyaha webiga shabeelle waxaana jirta dadaallo ay wadaan dadka tuulada oo guryaha looga celcelinayo biyaha iyadoo hore usoo galaafteen beeraha tuuladaasi sida uu sheegay najiib axmed tifow oo ka mid ah waxgaradka tuulada koongo walaahi xaalada tuulada koongo saaka loogu baahan yahay aad ayaa loo dadkii walwal iyo walbahaar ugu beeran yahay dadkii hadda waxay isku dayayaan inay deegaankii ay qaxaan meel ay u qaxaanna ma laha meel walba biyo ayaa ka soo xiray gawaaridii gawaariyo badanna waxay isku xireen wadooyinkii la mari lahaa marka dhibaatooyinkaas ayaa saaki taagan biyahan ilaa muddo waxay inagu jiraan deegaankaani ilaa afar beri ay ku jiraan xalita biyahaas dhibaatada ay leeyihin lagama hurdiyo wallahi biyahaas waxay naga soo galeen dhanka koonfur ay naga soo galeen wallahi khasaare aan lasoo koobi karin ayay inoo geysteen hadda deegaanka koonko waxaa ka dareenaysaa walwal aad weyn iyo deegaanka in wallahi wadooyinka waa ay xireen tuuladana waa laga celcelinaya weli waxyaraa ka dhima tuulada ma soo galin marka hadda tuulada qeybo qaar ay kasoo galeenaa jiro oo khaasatan sida laamiga deegaanka oo nagu dhegan oo daanyeere tuulada yabaal tuulooyinkaas dhankaas ayay ka yimideen dhankaas ayay biyaha kasoo galeen koonka ahaan khasaaro waxay ka qabtaa beeraha dhankooda beerihi ayaa ka ba waxaana jirta dhibaatooyin ka dhashay fatahaada webiga shabeelle inay kala xireen wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada jowhar ee laga soo galo loogana baxo iyadoo ay ku xayiran yihiin baabuurta xamuulka qaada ee u sida baqaarada magaalada jowhar wallahi dadaalo aad u weyn ayay tuulada ay samaynaysaa hadda waxaa la samaynayaa keliyaal qaar u aheyd oo biyaha ay ka bixi jireen ayaa hadda dad badan loo diray xaalit waa laga shaqaynayay haddana waa laga shaqaynayaa wallahi hadda annaga baldoorsiya laba xaba ayaan keensanay mid wuu halaabay xaalit ayuu halaabay midka kaleentoodna dhibaatooyin kale oo noo taagan waxaa jiro dhanka shidaalka deegaankii shidaal uma dhago magaalkii haddii waa laga doonaya layidhaha magaalkii waa go'doon dhanka magaalada muqdisho dhankeeda laga doonaya hadii layidhaha go'doon ayay noqotay ilen biyo ayaa kusoo wajahay oo laamiga saaran hadda tuuladu waxaan isa leeyaha go'doon ayay ku jirtaa laakiin biqudratillahi alxamdulilah ilahay wuxuu sababo ama waxyaabo ilaahay keeno qadarta ilahay in lagu shugriya qura badanta daanyeri waa laga soo guuray hadda waxay ku sugan yihiin dadkii daanyeri degnaa iyo dadkii koonko macaashaha ku yaalo deegaanka koonko oo dadka iskugu yimaada oo saaran laamiga hadda dadkii waxawaa nin walbo bajaaj baabuuro nohooyin meel walbo go'doon ayay ku jirtaa baabuuradii waaweynaa ganacsiga gobolka shabeelle hadda xaqaasitan oo u waday xitaa hadda go'doon ayay ku jira meel ay ka baxaan ma laha meel noo furo ma laha marka dhibaatooyinkaas ayaa jiro magaalada jowhar iyo tuulooyinka ku xiran ayaa ku jira go'doon iyadoo aysan jirin caawimaad toos ah oo wax looga qabanayo biyaha fatahaadaha balse maamulka dadka tuulada iyo ganacsatada magaalada jowhar ayaa wado dadaalo lagu xirayo buqda ugu weyn ee baarey ee ka baxsatay horaantii bishan mey iyada oo markaasi ay ku dhowdahay muddo labaatan maalmood ah waxayna galaafatay in ka badan shan iyo toban tuulo iyo beero kuru dhaafaya toban kun iyada oo weli ay sii socdaan biyaha xowliga u socda